hay-adda maariinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa magaalada baardheere ee gobolka gado gaarsiisay laba diyaarad oo sida shixnad gargaar ah gargaarkan oo ah raashin bariis ah islamarkaana loogu talagalay dadka danyarta ah ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulka magaalada baardheere ee dowlad goboleedka jubbaland sarre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay gargaarka ay gaarsiiyeen degmada baardheere bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada baardheere ee maamul goboleedka jubbaland waxaan maanta keennay laba diyaaradood oo raashinah raashinkaas oo ah raashin bariisa oo loogu talagalay dadka deegaanka baardheere baardheere sida aada la socotaan waxa ay ka mid tahay meelihii ay iliinadu aad iyo aad ayay u saamaysay haddana looga cabsi qabo in abaaraha la filaayo in ay ku dhuftaan annaga oo waajibaadkana saaran ee madaxdeenna qaranka ayna fartay iyo amarka guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka waxa aan isku xilqaanay in aan diyaarado aan ku daabulno maamul goboleedyada aadka looga baqaayo saamaynta ay ku yeelan doonto abaaraha waxa aan ka hortegaynaa oo digniin ay u tahay abaarta la filaayo dabayaaqada bishan in ay goobaha la sahmiyey ay ku dhufato waxaan guddoomiye aan maanta kugu wareejinaynaa shixnad gargaar ah oo laba diyaaradood aadan maxamed axmed guddoomiyaha magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa hay-adda sodma ugu maxad celiyey gargaarkan waxaan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soodma ee maantana soo gaarsiisay laba shixnadood laba diyaaradood oo sida raashin gargaar ah agaasimaha aad buu u mahadsan yahay iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee qaranka baahida baardheera ma aha hadda maanta baahi ay soo koobi karto laba diyaaradood iyo saddex diyaaradood oo loo soo diro dee waa baahi ka ballaaran dee magaalada waa magaaladii ay ku dhufatay iliinadii ee dalka oo dhan ku dhufatay oo ugu dhibka badnayd sidoo kaleeta waa magaalo martigelinaysa barakaac aad u fara badan waxaan rajaynaynaa hay-adda masiibooyinka qaranka in ay soo laba jibaari doonto waxaa hadda ayna soo gaarsiisay magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa waxaa ku nool dad badan oo saameyn kala kulmay abaarihii iyo fatahaadihii ku dhuftay gobolkaasi